إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka subaxnimo ee warbaahinta alfurqaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bayaan ka soo saartay muwaadiniin u dhashay dalka kuuba oo ku dhintay duqayn diyaaradeed oo ay geysatay dowladda maraykanka madaxweynaha dowladda federaalka oo si xun loogu soo bahdilay dalka itoobiya ayaa ku soo laabtay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya kamiin lagu dhaawacay askar ka tirsan maamulka jubbaland ayaa ka dhacay duleedka magaalada kismaayo iyadoo madaafiic lagu garaacay saldhig ay askarta maamulkaasi ku leeyihiin deegaanka buulagadooda ciidamada xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa xalay weerar ku qaaday xero ciidamada shisheeye ee burundi ku leeyihiin deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe khasaare nafeed ayaa ka dhashay dagaal ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ku dhex maray degmada maxaas ee gobolka hiiraan dowladda federaalka ayaa walaaca ka muujisay bixitaanka ciidamada shisheeye iyadoo dhanka kale codsatay in dalka ay sii joogaan ciidamo ka socda shisheeyaha admid si ay u ilaaliyaan magaalada muqdisho iyo caasimadaha maamul goboleedyada ugaaska iyo nabadoonnada beesha ciroole ayaa soo dhoweeyay howlgalkii ka dhacay xerada gordon kaas oo lagu laayay saraakiil ka tirsan dowladda imaaraadka dibadbax cadaalad loogu raadinayo macalin dhowaan lagu dilay magaalada muqdisho ayaa ka dhacay gobolka banaadir maamulka gobolka banaadir ayaa lagu eedeeyey in uu ku fashilmay howlihii loo igmaday islamarkaana uu ku mashquulay labiska dadka intaasu waxay ahaayeen qodobada warka subaxnimo goor dhowna warkaas oo faahfaahsan ayaan soo gudbin doonnaa إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
waa maalinimo axad ah sagaalka bisha sideedaad sannada kun afar boqol afartan iyo shanta hijriga oo waafaqsan sideed iyo tobanka bisha labaad sannada labada kun iyo afar iyo labaatanka ee miilaadiga ah warkii oo dhammaystiran xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bayaan ka soo saartay duqayn diyaaradaha maraykanka ay ku dileen muwaadiniin u dhashay dalka kuuba warka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa noo faahfaahinaya waryaheena maxamed cali maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray waxa uu kaga hadlay duqeyn ay diyaaradaha dowladda maraykanka ka fuliyeen degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka halkaasoo lagu dilay maxaabiis u dhalatay dalka kuuba oo gacanta ugu jiray xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaybaha hore ee war-saxaafadeedka ayaa waxaa lagu yidhi taariikhdu markii ay ahayd shantii shacbaan kun afar boqol shan iyo afartanka hijriyada oo waafaqsaneed shan iyo tobankii febraayo laba kun afar iyo labaatanka saliibiyiinta maraykanka ayaa duqeymo loo adeegsaday diyaaradaha daroonka ka geystay degmada jilib ee wilaayada jubbooyinka iyagoo halkaasi ku dilay laba maxbuus oo kasoo jeeda wadanka kuuba oo gacanta ay ku hayeen mujaahidiinta war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale looga hadlay xilliga gacanta lagu soo dhigay maxaabiistan kuubaanka ah iyo halka laga soo qafaashay waxaana lagu yidhi duqeynta oo dhacday xilli ay saacaddu ku beegneed lix saac oo saqdhexa ah ayaa beegsatay dhismo ku yaala degmada jilib oo lagu hayay maxaabiista kale ah asal hareere iyo landi rodrigos oo ay mujaahidiintu gacanta kusoo dhigeen labiiyo tobankii bishii abriil ee sanadkii laba kun sagaal iyo tobanka kadib howlgal qorshaysan oo ay ka fuliyeen degmada mandheera oo kamida dhulalka muslimiinta ee ku hoos jira gumaysiga kenya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sidoo kale war-saxaafadeedka ku sheegtay in duqeyntan khamiistii lasoo dhaafay lagu dilay maxaabiista u dhalatay dalka kuuba ee ku jiray gacanta mujaahidiinta ay mar kale bannaanka soo dhigayso heerka ay marayaan howlgallada quusta iyo qadhiska tuurnimada ah ee ay africom ka fulinayso soomaaliya iyo sida karti xumadooda iyo tayaxumada sirdoonkooda u horseeday dilka labadan maxbuus saliibiyiinta maraykanka ayaa si bareer ah u beegsanayay maxaabiistan dhowrkii sane ee lasoo dhaafay waxa ayna weerarkan ka hor duqeeyeen laba goobood oo kale oo ay ku sugnaayeen ayaa lagu soo gebagabeeyey war-saxaafadeedka kasoo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee looga hadlay duqeynta lagu beegsaday maxaabiista kuubaanka ah war-saxaafadeedka waxaa ku lifaaqnaa sawiro kuwaasoo ah mid ka mid a maxaabiista kuubaanka ah ee lagu dilay duqeynta africom khamiistii lasoo dhaafay madaxweynaha dowladda federaalk oo si xun loogu soo bahdilay dalka itoobiya ayaa kusoo laabtay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheekh maxamuud ayaa lagu bahdilay dalka itoobiya gaar ahaan adis ababa xilli uu doonayay in uu ka qayb galo shir midowda afrika ay ku lahaayeen magaalada adis ababa ciidamo ka tirsan dowladda itoobiya si gaar ahna u hoostaga ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa ishor istaagay in xasan sheekh uu ka qayb galo shirkaasi sida uu afkiisa ku xaqiijiyey madaxweynaha dowladda oo kusoo gurya noqday muqdisho ciidamada ammaanka waxa ay ii diideen inaan ka baxo hoteelka gawaarida aan ku tegi lahaa xarunta midowda afrikana waa ay ishor istaageen muddo ayaan ku xayirnaa gudaha hoteelka mar dambe waxaan raacay gawaarida madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelleh oo hoteelka igu yimid markii labadeynaba aan gaarnay xarunta shirka midowda afrikana mar kale ciidamada itoobiya waxay ishor istaageen inaan gudaha u galno xarunta midowda afrika ayuu yidhi xasan sheekh maxamuud oo wariyaasha kula hadlayay magaalada adis ababa ee dalka itoobiya This morning, when I, when I prepared myself to go, to come and attend the closed session of the summit, the Ethiopian security has blocked my way. They refused me to come out of the hotel and go on with my cars and entourage to come to the sea. It took me a long time to stay there, and at the end, I come with another president's cars and entourage. And when we came to the African Union headquarters again, the two presidents of us, the president of the Republic of Djibouti and myself, again we were blocked to enter the African Union headquarters.
dowladda itoobiya ayaa si jees jees ah waxa ay kaga jawaabtay bahdilaadda ay u geysatay xasan sheekh sarkaal u hadla itoobiya ayaa sheegay in ilaalada madaxweynaha ay isku dayeen in ay qalqalgeliyaan xarunta midowda afrika ee adis ababa sidaasi darteedna ay hubka ka dhigeen ilaalada madaxweynaha itoobiya ayaa meesha ka saartay inay bahdishay xasan sheekh kuna qasabtay inuu si deg deg ah kaga soo dhoofo itoobiya isagoo aanan dhammaysan shirka midowda afrika oo lagu wado in maanta lasoo gebagabeeyo siyaasiyiin ka tirsan dowladda federaalk ayaa horey xasan sheekh kaga digay inuu aado adis ababa si uu kaga qayb galo shirka midowda afrika iyo kulan kale oo lagu wado adis ababa inay ku yeeshaan igaada dad badan oo ka mid ah taageerayaasha dowladda baraha bulshadana wax ku qora ayaa xalay oo idil xasan sheekh ka rajaynayay in uu ka hadlo sida loogu soo bahdilay dalka itoobiya balse rillan soomaaliya waxaa u hadlay sarkaal kaas oo ka warbixiyey bahdilaadda uu la kulmay madaxweynaha dowladda madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay dhacdo la xidhiirtay iskuday sekuuritiga dowladda etoobiya ay ku hor istaageen inay gudaha xarunta shirka u galaan labada madaxweyne ee soomaaliya iyo jabuuti iyo wafdigii la socday madaxweynaha ayaa muujiyey sida ficilkan guracan uu uga tarjumayo tallaabooyinka ay dowladda etoobiya ku waqayso xasiloonida gobolka iyadoo oo sidoo kale falkan kula kacday madax kale oo shirka ku sugnaa dowladda soomaaliya waxay u aragtaa dhacdadan mid ugub ah oo khilaafsan babaadiida midooda afrika su-aalna duldhigaysa xornimada adisababa iyo inay martigeliso sharmadaxeydka dalalka midooda afrika dadka indheer garadka ah iyo kuwa si gaar ah ula socda arrimaha soomaaliya iyo faragelinta shisheeyaha ayaa sheegaya in xasan sheekh uusan daacad ka ahayn diidmadiisa la xidhiirta badda la siiyey itoobiya maadaama isagoo sidaan loo bahdilay uu raali ku yahay in ciidamada itoobiya ay joogaan gudaha dalka safiirkoodana uu si caadi ah kaga howlgalo magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya kamiin lagu dhaawacay askar ka tirsan maamulka jubbaland ayaa ka dhacay duleedka magaalada kismaayo iyadoo madaafiic lagu garaacay saldhig ay askarta maamulkaasi ku leeyihiin deegaanka buulagaduud warkaas iyo war kale oo ku saabsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo xalay weeraray xerada ciidamada burundi ay ku leeyihiin deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe waxaa noo soo jeedinaya waryaheena cabdulqaaliq macalin cabdiweli jubbooyinka ciidamada mujaahidiinta al-shabaab waxay shalay kamiin u dhigeen ciidamo ka tirsan jubbaland oo ku socdaalayay agagaarka deegaanka farwaamo ee duleedka magaalada kismaayo inta la xaqiijiyey waxaa kamiinkaasi ku dhaawacmay laba askari oo ciidamadaasi jubbaland ah isla jubbooyinka ciidamada mujaahidiinta waxay shalay gelinkii dambe madaafiic ku garaaceen xero ciidamada jubbaland ay ku lahaayeen deegaanka buulagaduud ee duleedka magaalada kismaayo lamana sheegin wax khasaare ah oo ka dhashay madaaficdaasi shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiinta waxay xalay dagaal culus ku qaadeen saldhig ciidamada shisheeye ee burundi iyo kuwa maamulka hirshabeelle ay ku lahaayeen buundada xawaaley ee gobolka shabeellada dhexe welina lagama helin wax faahfaahin ah shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay dagaal culus ku qaaday saldhig ay ciidamada dowladda federaalka ku lahaayeen deegaanka sabiib gaar ahaan halka loo yaqaana moordiinley ee duleedka degmada afgooye welina lagama helin wax faahfaahin ah khasaare nafeed ayaa ka dhashay dagaal ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ku dhex maray degmada maxaas ee gobolka hiiraan waxaa warkan diyaariyey maxamed sheekh cali tafaasiil dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa iska hor imaad degmada maxaas ee gobolka hiiraan ku dhex maray ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaad beeleedka macawisleyda dagaalka ayaa la isku adeegsaday hubka culus ee kan fudud sida ay sheegayaan goobjoogayaal u warramay warbaahinta dagaalka ayaa ku bilowday markii mid ka mid ah mooryaanta macawisleyda ay ciidamada dowladda federaalka ku amreen inuu hubkii u garwaxsanaa dhulka dhigo laakiin midkii macwisleyga ahaa ayaa ka hor yimid amarka hubka loogu qaadayo waxaana halkaas ka qarxay dagaal culus oo tacshiirada fooda la isku geliyey durbadiiba ciidamada dowladda federaalka iyo degmada maxaas ku garaacay hubiyaal kuwaasoo ku dhacay gudaha magaalada iyo guryaal ay degan yihiin dad shacab ah wararku waxay tibaaxayaan in khasaare kasoo gaaray dadka shacabka kuwaasoo loola cararay goobaha caafimaadka ilaa iyo haatan khasaaraha la ogyahay ayaa ah inay ku dhaawacmeen laba qof waxaa weli gudaha magaalada iska hor fadhiya ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macawisleyda labada dhinac ayaa keebluyuurar ah iyadoona markasta la filan karo dagaal mar kale ka dhex bilowda ciidamada iska hor fadhiya gudaha degmada maxaas ma ahan markii ugu horreysay oo ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka loogu yeero macawisleyda ay ku dagaalamaan meelaha isla joogaan dhowaan ayay ahayd markii dagaal faraha loogu gubtay uu ka dhacay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe kaasoo u dhexeeyay ciidamada dowladda federaalka oo saf ah iyo maleeshiyaadka macawislida oo safka kale kasoo jeeda kuwaasoo labada dhinacba khasaare adag dhabarka isku saariyey dowladda federaalka ayaa walaaca ka muujisay bixitaanka ciidamada shisheeye iyadoo dhanka kala codsatay in dalka ay sii joogaan ciidamo ka socda shisheeyaha atmis si ay u ilaaliyaan magaalada muqdisho iyo caasimadda maamul goboleedyada waa kan cabdifitaax faarax dowladda federaalka oo waayadamba geed dheer iyo mid gaawanba u gashay sidii ciidamada shisheeye usii joogi lahaayeen dalka ayaa si cad oo muuqata uga quusatay inay ka dhammayso inay sii joogaan jaxiimada dagaal ee soomaaliya dowladda federaalka ayaa ka welwelsan in haddii ay baxaan ciidamada shisheeye ee duulaanka gardaro ku joogay waddanka ay shabaab dharaarcad la wareegi doonaan goobaha ay ka baxaan shisheeyaha madaxda ugu sarraysa dowladda federaalk ayaa ku lalaabtay xarumaha shisheeyaha iyagoo ka codsanaya in la reebo ama la keeno askar ilaalisa magaalada muqdisho iyo magaalo madaxda maamul goboleedyada cabsida ugu badan ee soo food saartay madaxda dowladda federaalka waa weerarkii xero gordon ee lagu beegsaday saraakiil aanay ku fakerin inay gacanta shabaab ku bixi doonaan iyagoona kala shaki uu soo dhex galay qeybahooda saraakiil iyo madax ee dowladda federaalka haddaba xuseen macalin maxamuud oo la taliyaha amniga xasan sheekh maxamuud oo u muuqday mid ka quustay sii joogista atmis ex amisom ayaa sheegay inay ku guda jiraan in la keenayo ciidamo kale marka ay baxaan ciidamada atmis ee uu wakhtigoodu sii dhammaanayo dhammaadka sanadkan laba kun afar iyo labaatan ciidamadan cusub ayuu ku sheegay inay ilaalin doonaan amniga magaalada caasimadda ee muqdisho xuseen macalin maxamuud ayaa sheegay inay socdaan qaabka ciidamadan u ilaalin doonaan amniga caasimadda iyo wadaxaajoodka ay ku imanayaan sida uu sheegay xuseen macalin ciidamadan ayaa howshoodu noqon doonto inay ilaalinayaan goobaha muhiimka ee ku yaala magaalada caasimadda ee muqdisho askartan oo aan si cad u caddayn imaanshiyahooda iyo qaabka iyo waddamada ay ka imaanayaan ayaa waxay dadka qaar shaki ka muujiyeen jiritaanka warkan aan caddayn iyagoona sheegaya in xuseen macalin uu rabo inuu niyadda ugu dhiso qeybaha kala duwan ee dowladda federaalka oo uu kala shaki ka dhex jiro taana u weyntahay halista imaanaysa haddii ay baxaan ciidamada shisheeye xuseen macalin oo sii wata hadalkiisa ayaa sheegay in ciidamadan ay joogayaan ilaa labiyo toban bilood keliya taana shaki ku sii riday qeybaha kala duwan ee dowladda federaalka kuwaas oo raba in weligood ay shisheeyaha la sii joogaan la taliyaha amniga dowladda federaalka ayaa muujiyey cabsida ay ka qabaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka gadaal marka ay baxaan ciidamada atmis ee ku hareeraysan si kastaba waxaa sii kordhaya walaaca ay muujinayaan madaxda dowladda federaalka xilli ciidamada shisheeye ay qorsheynayaan bixitaan dhammaystiran iyagoona dhowaan bilaabay ka bixitaanka qaar ka mid a saldhigyadii ay ku lahaayeen koonfurta soomaaliya ugaaska iyo nabadoonada beesha curoole ayaa soo dhoweeyay howlgalkii ka dhacay xero gordon ee lagu laayay saraakiil ka tirsanaa dowladda imaaraadka faahfaahinta warkan waxaa noo haya wariyaheen amaad ucbayd ugaas ibraahim maxamed nuur ugaaska beesha cirhoole ahna guddoomiyaha odayaasha dhaqanka ee shabeellaha hoose iyo nabaddoonno ka tirsan beesha ciroole ayaa soo dhoweeyey howlgalkii guulaystay ee dhowaan lagu laayay saraakiil ka tirsanaa dowladda imaaraadka carabta kaasoo ka dhacay xero goordan ee magaalada muqdisho ugu horrayn ku soo dhowaada ugaas ibraahim iyo nabadoon maxamed shibow cabdi kow waxaa nagu soo duulay maraykanka waa tii lagu laayay maraykan hilbiis lagu jirjiiday oo si xun looga galay mar labaad waa tii haddana ay weeraradii ay soo qaadeen siyaasadda ahaa tababaro iyo saraakiil kala duwan soo dirsatay imaaraadka waxaa loo soo diray bariga afrika haddana waxaa gacan mujaahidiinta uu ku baxay nimankii ugu sarreeyey tababarayaasha saraakiisha madaxda dhammaan waxay ku baaba'een haddana muqdisho ku baaba'een xaqiiqdii imaaraadka oo macnaha xaradaas oo gordan oo istababarka dadkan ka heeshi wasaadhowaashin oo macnaa dhammaynta usmeyshi laga dhammaashi oo dadka niminka oo saraakiisha ilaa toddoba iyo toban ilaa kasii badan oo meeshi laga galay xaqiiqdii barnaamijka ka hadii un ang noqdayaasha beesha iyadoo saandhowaashna sidoo kale nabadoonnada kale ah sugulle maxamed nuur iyo xasan boorow maxamed ayaa iyaguna ka mid ahaa nabadoonnada soo dhoweeyey howlgalkan howlgalkii imaaraadka carabta oo saraakiisheeda lagu dilay magaalada muqdisho gaar ahaan harada gooldan aad baan u soo dhoweynaynaa ka oday ahaan ka beel ahaan aad baan u soo dhoweynaynaa sidaa odayaashii uga horreeyey ay u sheegeen waa howlgal ilaahay subxaana wa tacaala oo waafajiyey awalan waxaan leenahay howlgalka ka dhacay harada lagu tababaraya ciidamada murtadiinta oo nimanka imaaraadka tababarayeen saraakiishoodii meesha ay joogeen walaalka meesha istishaadada ku galay waxaan leenahay horta awalan ilaahay ha ka aqbalo waxaa waaye way naga farxiyeen muslimiinta guud bay ka farxiyeen siduu ilaahay qur-aankiis tilmaamay wayashfi suduura qowmin muuminiin tan iyo intii uu dhacay howlgalkii xero goordan ee lagu laayay saraakiil ka tirsanaa imaaraadka carabta ayna fulisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa soo dhoweeyey qaar badan oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ku nool wilaayaadka islaamiga ah dibadbax cadaalad loogu raadinaya macalin dhowaan lagu dilay magaalada muqdisho ayaa ka dhacay gobolka banaadir mubaarak cumar mubaarak ehlada macalin lagu dilay mid ka mid ah iskuullada ku yaala degmada wadajir ee gobolka banaadir ayaa isku soo bax ballaaran ka dhigay waddooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho ehlada macalinkani oo aad u fara badan oo wata boorar ay ku xardhan yihiin sawirada macalinka la dilay iyo halkurigyo kale ay ku dalbanayaan in ay helaan cadaalad macalinka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray macalin cabdiraxmaan macalow abikar kaas oo bare ka ahaa iskuul lagu magacaabo c d oo ku yaala degmada wadajir waxaana la sheegay in loo dilay gabarh ka mid a ardayda u canaantay darteed gabadh ayaa la sheegay in ay soo wadatay walaalkeeda kadibna sidaas macalinka tooriy lagu dhuftay qeybaha sare jirka qaar ka mid a ehlada dibidbax dhigayey oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inaysan dowladda federaalka waxba ka qaban dilka loo geystay wiilkooda
xus ma aha waa cadaalad dalbasho ay dalkii ahladii ka dhashay macalin cabdiraxmaan macalin cabdiraxmaan maclow abikar oo si shan maalmood farajeer ku jiro oo qaatilkii dilay magaalada lagu sheegayo ku jiro oo cadaalad darra oo magaalada uu dhex jiro lagu qarinaayo ahladii la soo xidhay oo la keenayna ay la deeyey shalay la wada fasaxay waxay dalbanaynaa haddaan nahay macalin cabdiraxmaan ahaladiisii cadaaladan dalbanaynaa waa eri fiican laakiin dowladdii wixii meesha ku qorata kama muuqdaan waxay noo sheegeen in wax qabanayaan ilaa haddana wax ma qabanin haddaa saas la sii ahaadane waxa imaanee waxa meesha lagu qoray in waxba ka jirin waxaan arkaynaa dowladdii inaysan cadaalad ka ahayn haddii cadaalad ka tahay ninkii shanta boqol oo kilomitir tegey ee camaaro tegaa lasoo qabtaa la keenay nin magaaladan xamar joogo si loo waayi karaa ama ama garanayn wuxuu ahaa macalin wax la dilin waa macalin gacanku dhiiglihii inagu qiyaasayda lahayla weynkiin lacab iyana seexaru kalaagmayla wixkiin lacmali digsigaagiidha horo kelihima laa maxalma dhanaystago noodnadaa qamisruuq wakram isruuq dhacaka xawsaasheem ahlamatridhaxawsalana dhicdahale naakhayile eelidbaxwiigle nabadnaysta kawradhaysaadna ahaw nadna halanam ninaama emaneegiru nigaadsi oo soo namagin ba'aha maalalaha malah meelaha dowladda federaalk ay ka taliso ayaa waxaa marar badan laga soo sheegayaa in ay ka jirto cadaalad xumi taas oo sabab u ah isku xukunka dastuurka oo soo qoray dowlado reer galbeed ah dhinaca kale bulshada ku nool wilaayaadka islaamiga ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay isku xukumaan kitaabka qur-aanka taas oo u horseeday kala dambeyn warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan maamulka gobolka banaadir ayaa lagu eedeeyey in uu ku fashilmay howlihii loo igmaday islamarkaana uu ku mashquulay labiska dadka sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena cabdiraxmaan bader maamulka dowladda federaalka u qaabilsan gobolka banaadir oo ku fashilmay sugidda amniga caasimadda ayaa waxauu bilaabay inuu ku mashquulo labiska iyo dariiska ay wataan bulshada waana arrin muujinaysa fashilka maamulka gobolka banaadir xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa weerar afkaa ku qaaday guddoomiyaha gobolka banaadir madaale waxauna ku eedeeyey inuu yahay mid gabay shaqadii ay bulshada ka sugisay waxa uu sidoo kale sheegay xildhibaankan in shacabka laga qaado lacago canshuur ah sidaasoo ay tahayn aan wax nafci ah loogu qabanaynin waana arrin aada looga xumaado sida uu sheegay xildhibaankani waa kan xildhibaankan warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada caasimadda oo eedeemo kala duwan u jeedinaya maamulka gobolka banaadir iyo habacsanaantiisa maamul waxay ummadda soomaaliyeed gaf ku ah in dhallinyarada iyo dadka magaaladan ku nool in labiskoodii maalinba qayb la jaro oo la dhaho koofiya ma qaadan kartaan taasuna waxaan u aragnaa inay tahay fashilin lagu wado shacabka soomaaliyeed maamul gobolka banaadir haddii la rabo inuu wax qabto waxaa hor yaala hortamin ama priorities u ah gobolkan banaadir waxyaabo badan oo ka qaldan oo ay ka mid yihiin sidaan ognahay shantii febraayo waxaa banaanbaxyo oo isku soo baxay shacabka ganacsadaha ee ku ganacsada suuqa bakaaraha ayagoo ka cabanaya lacaga xaddaaf ah oo aanan sharci ahayn oo laga qaado shacabka soomaaliyeed iyo ganacsatadoodii waxay horeen dhaqaalahoodii ayagoo xaalado xun ku jira taas beddelkeedu waxyaabihii ay xaqa u lahaayeen ma aysan helin inay helaan daryeel caafimaad inay helaan waxbarasho taasi waxaa ka sii liidata oo gobolka banaadir la rabay inuu ka hadlo maalin walba waxaa gubta suuqyada magaaladan muqdisho ma jirto ilaa hadda waxyaabo analysis ah ama uu dabagal uu sameeyey maamul gobolka banaadir waxyaabaha sababaya ganacsadaha oo suuqyadooda iyo hantidooda dambeeleyso ayadoo sidaas laga sugayo maamulka gobolka banaadir inuu ku mashquulo ama oo howshiisuba ayna qabto inuu labiska dadkan uu maalinba qayb ka qabto wax sharci ah ma ahan xaqna uma lahan maamul gobolka banaadir inuu ka hadlo dhallinyarada iyo dadka magaaladan jooga udha koofiya ma qaadan kartaan dowladda federaalk ayaa waxay u kuurgashay sidii u cidhibtiri lahayd shacaa'irta islaamka bulshadana ay ugu beeri laheyd akhlaaqda aanan wanaagsanayn waad mahadsantahay cabdiraxmaan warkii oo dhegaystayaal idinkaga imaanayay warbaahinta alfurqaan xilligan waa naga inta